الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأدبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen axada taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah hiiraan ilaa bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud waa sidee furmihii dhimbilaha jihaadka ka holcayeen bilihii lasoo dhaafay mid ka mid a wariyaasha idaacadda islaamiga andalus oo safar cagta ku mariyey dhammaan degmooyinkii iyo deegaanadii cadowga alle laga xureeyey andalus sidee loogu soo dhoweeyey degmada wabxo magaalada ansaarta iyo jihaadka waxaad caawa maqli doontaan weriyaha andalus ee caanka ku ah tabinta tooska oo markan goobjoog u ah goobihii ay geesiyaashu wacdaraha ka dhigeen faafreebka ayaad caawa kaga bogan doontaan waraysi xiise badan oo safarkaasi daaran eeyan lagaga sheekeen qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wulaadda wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool oo bogaadiyey dufcadii labaad ardayda ka qalinjibisay mu'asasada waxbarasho ee arricaaya taasoo dhowaan xafladdeeda qalinjibinta lagu qabtay howlka xafladaha usaame ee degmada buulafulay kelimaadkii laga jeediyey ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafreebku waxaad ku dhegaysan doontaan deegaana dhaca koonfurta soomaaliya oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen howlgalla isugu jira weerar toosay mid qarax khasaaro dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray weeraro ka dhacay geday iyo shabeellada hoose ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa murtad muuse bixi cabdi oo ahaa madaxii hore maamulka hirdada somalilan oo waraysi uu bixiyey kaga hadlay dhacdooyin iyo wadahadallo daaha gadaashiisa ka socday oo ay waday dowladda xabashida etoobiya oo ay doonaysay inay isugu geyso maamulada riddada ah ee ka jira muqdisho iyo hargeysa qodobadaasii wixii kale soo kordha ayaad maqli doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laafi streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka نبدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal ugu horeyn waxaan eegi doonnaa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka degmada baardheere ee gobolka gedo waxaana weerarkaas ku dhaawacmay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray samatar cabdishakuur kaas oo dhibaato xoogleh u geysan jiray dadka safarka ah xilliyada ay deegaanadaasi isticmaalayaan dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa waxay la beegsadeen fadhiisin maleeshiyaadka hirdada ay kaga sugnaayeen gudaha degmada afgooye waxaana ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo hiiraan ilaa bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud waa sidee furmihii dhimbilaha jihaadka ka holcayeen bilihii lasoo dhaafay mid ka mid a wariyaasha idaacadda andalus oo safar cagta ku mariyey dhammaan degmooyinkii iyo deegaanadii cadowga alle laga xoreeyey andalus sidee loogu soo dhoweeyey degmada wabxo magaalada ansaarta iyo jihaadka waa kan walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuushow wariyaheena caanka ku ah tabinta tooska oo markan goobjoog u noqday goobihii ay geesiyaashu wacdaraha ka dhigeen waxaa waraysigan la yeeshay walaalkeen anas al ansaari haye anas bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa marti inoo ah maxamuud sheekh axmed tuushow oo nagu soo booqday wilaayada islaamiga galguduud khaasatan degmada ceelbuur maxamuud soo dhowa marka hore jasaaka allahu khayran walaalka anas al ansaari waa dhowa maxamuud waxaan u malaynayaa degmadan ceelbuur waxaa kugu dambeysay muddo shan sano ka badan intii aad ka maqneed waxyaaba badan oo isbedel ayaa dhacay bal horta intaan gudagelin safarkaadii hiiraan ilaa galguud meelaha soo martay bal ka waran maxaa ku aragtay intaad galguduud joogtay jazaaka allahu khayran walaalka anas al ansaari waa sidaad aad sheegtay horta safar dheer waxaan kaga soo anbaxnay ee, degmada bua qable ee wilaaya islaamiga ee hiiraan waxaana socdaal aan kusoo marnay degmooyinka iyo deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan ee allah fadligiisa laga xoreeyay cadowgii allah ee muddada sanadaha ah duulaanka ku joogay goobahan sida aadka usoo marnay waxaa ka mid ahaa aboore mbaara yabaal muqokuri tardo ilaa iyo degmada maxaas oo iyadoo ahayd goobta hadda ugu dambeysay cadowga allah laga xoreeyey waxaana xusid mudan deegaanada aan soo marnay waxaa weli laga dareemaya raadadka jabkii xooganaa allah fadligiisa halkaasi loogu geystay cadowga allah marka socdaalkeena ugu dabeynta waxaan kusoo gaarnay degmadan caawaan ku suganahay magaalada ceelbuur oo ah magaalo ansaareed waana allah mahadiisa in aan nabadgelyo ku imaanay degmada ceelbuur waxaad nagooda warbixisaa safar aada u dheer oo dhul lagu dagaalamay laga soo bilaabo beero yabaal oo webiga jinkiisa ah ilaa iyo ceelbuur inta u dhexle dhul aada u baaxad weyn ayaa ku jiro dhul badan ayaa soo martay waxaan ka mid ahaa meelihii abuuri oo dagaalada adag ka dhaceena joogtay bal marka faahfaahin marka nooga soo bilaabo beero yabaal ilaa ceelbuur marka anagoo su-aalaha kaasii weydiin doono dhulkii tabinta oo barnaamijka idaacadda aad wax badan ka tebisay oo galgududa dagaalo ka dhacay insha allah taasna waa kaa wareysan doonaa marka bal hiireen nagu soo bilow ilaa iyo ceelbuur inta u dhexle jazaaka allahu khayran walaalka anas muhiimadeena iyo socdaalkan ugu weyna waxay ahayd kormeerka iyo inaan wax ka soo tabinno ee, xaaladaha degmooyinka iyo deegaanada cadowga allaha laga xoreeyey ee bariga hiiraan weli deegaanadaas waxaa si aada uga muuqanaya jabka cadowga allaha lagu gaarsiiyo hadda tusaale ahaan beer yabaal iyo aboore meel udhexaysa waxaa jirta walaalaha ay u bixiyeen xadiiqatuljanna waa dul istaagnay waa tagnay gaarigii waa ka degnay waa kusoo dhex wareegnay ilaa iminka xataa waxaa la arkayaa lafa jajabay oo lafihii murtadiinta ah oo ku halaagsamay ee, weeraradii iyo qaraxyadii mujaahidiinta halkaas ay ka fuliyeen intii dagaalka uu socday waxaa lagu bixiyay walaalaha waxay dhaheen ee, si kelis yarta meesha kusoo weerareen walaalaha waxay rabeen in arbushaan dagaalkaas sii ballaartay cadowgana jab aan caadihin lagu gaarsiiy ugu dambeyntiin ilaa ay abuuriyo sii carareen marka waxay dhaheen ee, waa beer janno oo weli su-aasha ina weydiiyo waxay dhaheen anagana shuhaadadeen dhaawacdeen aad u yarayneen cadowgana jab weynaa gaari haddana markaan soconay dheen oo dagaalka arab inaan qaadan xoogaa waxay dhaheen inaan ogaano meelaha ay kala degayeen xoogaa xabado oo ba- baraawo ah iyo ama bilow ah aa- rasaasaa lagu riday kadib waxbay soo jawaabeen hadda waxaa la balaa si arbusho halasii fogeeyo dagaalkaasii ballaartay diyaaraha qadka soo galay wax walba ay cadow isku keenseen haddana waa la jibi iyadoo walaalihii allah subxana tacaala uu guulay haddana aysan jirin xataa walaalo waxay ii sheegeen eh, meesha markay soo galeen inay sahan iyo xaqiijin amni u soo galeen cadow markay arkeen ay xabad ku rideen si ay u ceeriyaan ceerintina ay isku bedeshay dagaal weyn ugu dambeyntina uu noqday dagaal alfurqaan noqday oo lagu kala baxay oo cadowga allah meesha jib xoogan loogu geystay xataa raadadkii baabuur laga gubay iyo raadadkii dharkii xataa qaarkood ay wataan oo geedaha ay iska saariyihiin haadkii uu ka dhargay lafa xataa waan soo arnay hilib yaryar aan soo arnay walaalaha ina tuseen waxaa intaas ku tusinaysaa eh, qorshe walaalaha u socdeen iyo qorshe alla uu doonaayo inay kala duwanaadeen oo allah subxana taala ugu talagalay maalintaas meesha inuu ka dhaca dagaal culus cadowgan halkaasi lagu laayan sidaasi waan ugu soo gudubnay haddana aboori ayaan soo gaarnay aboori weli faleebooyinkii iyo waxyaabihii ay isticmaalayeen oo magaalada banaankeeda intii ay ka dagaalamayeen lixdii maalmood ay dagaalamayeen ilaa tobankii maalmood xataa daawada ay uga carareen ilaa weli meeshii sidii ay uga muuqatay sidoo kale rasaastii ay qaarkood ka carareen iyo waxayna aada u badnaatay r b g qolfiyadiisa wada weli aada meesha u buuxeen aboore iyadana waa kasoo gudubnay walow hadda cadowga aboore aad u duqeeyey oo guryaha inta badan guri fiyow aad u yaryahay inta badan guryihii way duqeeyeen aboore waa kasoo yaro gudubnay kadib waxaan soo kornay buurta iyo somon oo iyadana inta macaari kala duwan ay ka dhaceen oo allah mahadiisa walow iyo somon xataa ay leedahay ceelal rabaani iska ah oo cid qod aanu jirin oo biyo iska leh haddana cadowga allah meesha dagaal fudud baa looga saaray waa soo gudubnay moqokuri aan imaan marka moqokuri iyo maxaas waxaa jirta meelihii hore dhan waxay kaga duwayn macnaa camaliyaadka istishaadiga ee labadaasi meel ka dhacay ilaa iyo hadda qofkii soo mar waxaad leedahay meesha maxaa la dareema macnaa cadowga allah waa ku gubtay waa waa ku baaba'een waxaa arkaysaa dhar rag iyo dhag dumar iskugu jiro oo geeda iska saaran waa arkay geeda afka hore ka fiican laakiin xididadii camlida ay soo saarta oo banaanka iska yaalla waxaa arkaysaa dhul aslada barxadda maxay tahay barxadda ma ahan geedihii ku yaalan camlidaa siibtay marka iyada nafteeda waa meel aad iyo aad iyo mucjiso u ah waxyaaba aan leeyahay waxaa ka mid ah hadda filimka soo baxay oo maxaas oon caawa ceelbuur ku daawaday waxaana yaabay markii maxaas meesha camilisha haddii ka dhacday iyo meesha gaari hadda noo hadla u gubaa darteen usoo marnay sidii u yaalla sidii uu u yaalla markii dambe ad walaalaha waxay noo sheegeen eegeen baktida mardu eegeen iska aaseen oo wixii markaa cudurna waa ka dhalna haadkin waa soo- waa sii cuna xataa xayawaanaadka caadamku laalihi xataa laga cabsi qabaa in dad cuneel ay noqdaan maadaama cadowga midi kalene camalidda baktiyada ay tuurtay oo meesha ku halaagsan iyagaa kala masaafe ah waxaa arkaysaa bir baabuur iyo lug bilaadan oo aas leedahay meel adi laba kilomitir ku dhow camalidda ka fog marka inta waxaad dareemaysaa meesha in macaarig barakeysan ay ka dhaceen hadda labadaas camaliyadooo kale hadda camaliyadii maxaasoo kale walaalaha waxay ii sheegeen meesha camaliyadii ay ka dhacday iyo magaalada waxay isku jiraan lix kilomitir walaalu waxay dhaheen eh, markii meesha soo gaarnay xabada kokobanaa dhacay kadib dagaalku waa sii xoogeystay kadib camilinkii dhacday wax dambe xabad nagu soo rida aan weynay dhaheen waa soo dhaqaaqnay meesha camadii ka dhacday ay murtiin gubnaan aan dul imaanay dhaheen weli aad midka sargaalkii ha maxamed shidana goobtii hataa u yaal walaaba i tuseen meeshaanan ka qaadnay baktiis aan aan iskaga aasnay waxay dhaheen aag markaysa dul istaagna waa gubanayeen xabad soo dhees malaha ilaa maxaas aan kasoo galan xabadda nagu soo dheena marka waxay dhaheen waxaa isweydiinayeen ciidankii meeshaas joogay macmid madwadlays mase qeybaa carartay oo maxaas ka suka ka baxday maxamuud maxaas taariikh gaara ayay lahayd markii qoyanad naftigii waa jooga meesha oo barnaamijkaa sheegaysa dadka gubanayeen u arkay barnaamijkaa sheegaysada macnaha xasuus- oo waxyaabo xasuus gaara i geliyey meesha sida muuqatay dhar macamilidiyaa ka siibtay ma ayagaa tuurtuuray marka barnaamijkaas naftigii macnaha waxyaabaa la yaabana ay ka mid ahayd oo ayadoo horta waqtiyada bannaanka yaalaan aan ka soo tegay kuliyada waa iga dambeysay oo macnaha waa waa la soo duugay marka dharkaas maxaa ku qiimaysa adiga horta walaalka eh, sida muuqata camaliyadda macnaha awoodda ay lahayd oo ilahi subxana watacaala awoodda u yeelay horta eh, qofkii dharkiisa idaab kala saaraysa Eh, waana sii sheegta waxaa arkaysaa geed joog dhammaystirnaa saaran qofkii joogaas ku jirana looma jeedo hadduu gubtina si marada ay ku badbaadiye oo ida ay ku gubaysna waa mucjiso kale haddii ay kala siimeenna insu waa mucjiso kale laakiin waxyaabahan aadka ula yaabay walaalahana ii sheeg waxaa ka mid ah waxay dhaheen maalintaas abkii baabuur ay lahayd murtiinta meesha iskugu keeneen allah baabuurta iyo saf ku jirto oo walaalka camidii dhex gale baabuurti iyo wixii ciidan agyaal waa isku leebeen intii yar oo magaalada afkeeda joogtina iyo magaalada ku madax sii carin waxyaaba kale waxaa kamid ah isbitaalka maxaas markaan tagnay dhiiggii awal ka muuqdo waxaad dareemaysaa murtadiinta maalintaasi qorshe uguma jiri maxaas in gacanta saamkay ku dhacdo oo iyaga laga qabsado qorshe uguma jiri ila nin dhaawac hadda socda xabad socda dhaawaceeda isbitaalka keensana waa nin sii haystaraba laakiin allah subxana wa tacaala rabbigu wuxuu ku ridi camaliyad markay dhacday waana ku leedan hadda maxaas markaad joogto fiiri inta difaac ay dhigtay marka magaalada galaan xataa godaday qodeen oo tala galeen in gaadiidka camaliyaadka iyo ay ku dhacaan waxaa arkaysaa afarta jiha maxaas meelshan ka qodan malaan wadooyinka qaar dhayaxan iyo geeday ku jiraan hadda saas ay tahay falilah alxamdu waxaas dhihi kartaa macrikada maxaas lagu qabsaday iyo qabsashadeeda aad ay kula duwaneed maxaas waa kasoo gudubtay waxaad soo aaday degmada ceelbuur Een, marka horta intaadan ceelbuur aan ii faahfaahin wax qalqal amni ah oo ku aragtay laga soo bilaabo beero yabaal ilaa iyo maxaas dhankan galguduud waaba sideeda waa iska degneyd oo dagaalo ayaa ka dhacay bal ka hor jazaak allah khayran walaalka anas waa su-aal meesha ku jirta Eh, horta maalintan barigii hiiraan aan soo gaarnay beereebayaal aboore dhulkaasoo idil wixii dadka deegaanka naga hor imaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana salaamayeen marna anagaa salaameyn ha u badnaan dad geelle iyo dad ceelasha biyaha ee biyo ka cabaya ama ka qaadanaya horta dadka saasay u badnaayeen haddana laakiin amni oo maasha allah waxaa waaye weli raadadkii murtadiinta oo halaagooda iyo meelihii ay ka guureen way muuqataa laakiin amni waaye oo maanta isma dhehaysid dhibaata amee dhacdaa dagaal amuu dhaca cadow amuu meesha ka soo baxa isma dhehaysid waxaa waaye cirfka laga soo galaya oo xuduudda iyo wilaayada galgaduud ilaa iyo qorax galbeedka hiiraan loogu gudbaa dhulku waa nabad cadowgaad meelaha kusoo koobmeen waa buliburta halgan jalaalaqsi iyo beledweyne saas ay tahayna cadowga asiga magaaladaas jooga waa godoonsiyaanta tusaale ahaan murtadiinta jabuuti ay joogtay burburta habeen sideed sac markii la gaaro madaafiic ay bilaabaan macnaha masiiratu shahr nin saas uu sheegay oo rucbiga cabsidii aa- aa- aa ku dhacday hadda odayaalka mid ah odayaashii burburta dega mid ka mid ah nin u sheekiyey aan ii sheekiyey wuxuu dhahay jabuutiyaankaan u tagnay waxaan dhahnoo yidhi war niyo madaafiicdan habeenka arrisan haweenkii ilmihii waa naxayaan waa soo kacane naga daaya ay dhaheen niyo ma- sida maxaas iyo muqori noola qabsad maa rabtiin weli nin jabuuti waxaan u dhaho yidhi maxaas haddii la qabsaday booliisku meel dheer ma jirto yidhi marka wuxuu yidhi kadib waxaan u dhaho yidhi war nin madaafiicda haweenka haysatiine ee ma iska dhecsan maxaa u ridaysin war wuxuu yidhi mad- madfaacana u jeeday toban kilomitir laba toban ma ogiye haddii hal mitir ku imaada waxba ka- ka- ka qaaday maayo yidhi marka wuxuu yidhi intii adhogal ay qabsan lahayn haddaan sii ridaa yidhi waa mahadsantaha marka maxamuud faahfaahintaana siisay waxaa ka soo baxday degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaad kow ka soo bilowday degmada webx wilaayada islaamiga galgaduud dhulkii halganka jihaadka iyo nafurnimadii ansaartaa soo gashay dac aa soo martay amalishaadiha ka dhacday waa ku baaba'een ceelbuura imaaday ilaa dhulkii aa soo martay marka waxaad nooga warbixisaa marka galguduud markaa soo gashay suuraddaa haysatay horta galguduud waqti waxaa kugu dambeysay oo malaynaa lix sano ku dhowaad haddayna ka badnayn ama ilaa shan sano aa kugu dambeysay marka suuradda markii dagaalada socdeen timin badan aa ka tibisay dhulkii aad timinta ka sameynaysay waa soo martay iyo wax suurad ahaan waxaa ka haysatay bal noo sharax jazaak allah khayr walaalka anas horta aniga magaalada ceelbuure iyo guud ahaan wilaayada galguduud waxaana igu dambeysay sagaalkii shawaal kun afar boqol afartan iyo koodii ahayd maalin axade haddana waa afartan iyo toddobadii waa waqti aa sheegtay aad ugu dhowdahay marka horta galguduud mar kale aan imaado horta xiisaan u qabay niyadda waa ku haya maxaa reer galguduud waa dad ansaareed xataa ilaah mahaddiisa xamaladii cadowga uu soo qaaday qabaa'ilkii kaalinta kuwaad ka galay ka hortagga xamaladaas waxay ahayd maxamuud hiraab mursada iyo waceesle allah subxana wataala iyagoo kalena ummadda ha u badiya marka anig xiise gaaraan u qabay waxyaabaa aad isoo jira xakmeed markaan wabaxa aan soo gaarnay madiinata shuhadaa markaan soo gaarnay takbiiraan ugu soo dhaweeyey walaa qiira gaara iglis macnaha qiira gaara ay iglis macnaha waxaan dareemay deegaan ansaareed iyo dad ansaareed inaan soo dhex galnay gaar ahaanna ahmiyad gaarna waa u qabay mar uu niidoo ku hayay in galguduud aan taga waxaan sidoo kale oo aniga reer galguduud sida aadka dadka aan aadka soo dhex galnay waan sideed sana soo dhex joogay xataa mar qaar aan naqiib ahaan aan iskula dhaqmi jirnay reer galhariiraa kuu ka ahaa reer ceelbuuraa ku xiga bargaan jacar dhulkaasoo dhan waa dhul aan aad sideed sana sagaal sana ku dhawaad aan isla joogna horta aniga imaashahayda maanta galguduud inay soo booqdo farxad gaar ayay tahay reer galguduudna halkaan waan ka salaamayaa reer galguduud way ku salaamayaan ayagana in badan dadkan aad ayay kuu dhegeysanayeen tebinta kaanaka macnaha adoo halkaan ka halgamaysay kale dadkan aad ayay kugu ammaanaan horto intii sharxaaddii kale meelaha soo martay oo dagaalada ay ka dhaceen bal horta markii aad tabinta wax tabinayso dadkii dhahaanoo inta badan maxamuud shacmatooshow aad ayo macnaha xabadii macnaha soo ridaya waa ka daranya xamaasad badanaa ka muuqato maxaad dareenta horta markaas horta jazaak allah khayr walaalka ansow waxaa xaqiiqi camalkan walaal walba mujaahada thaqri ku aadaya annaga marka thaqri iclaamkan ku aadannahay maadaama qof walbana thaqri ku aadan yahay laga marmaan ay tahay in waajibkiisa uu guto allah subxana taala ikhlaas ha nooga wada dhiga allahna ha naga aqbalo mogtahay adduunyadu wax walba aad fashaday aakhir lagugu soo celiyo waa khasaara marka ilahi subxana taala ilaahay agtiisa dadka laga jecel allah nagu daro allahna naga aqbalo walaalka horta markii tabinta la gelayo waxyaabaha sida gaarka aan ahmid usii jiro xakmadeed inaan matalayo walaalka xabadda ridaya ee xerada galaya walaalkaas xerada galaya booskiisa ayaan taagan hadaan nahnay iclaamka oo waxaan rabnaa xabaddaas inaan ilaa washington maqalkeeda aan gaarsiina marka horta waxaan dareemaynaa in waajib anaga na saarna aan gudanayno oo hadda aanan ahayn barnaamij ama shaqo aan abaalmarin ama ammaan aan ku rabno maahne shaqo anaga nagala rabin horta aan gudanayna inay tahay aan dareemayn allah subxana taala ikhlaas hay nooga dhigo qodobka labaad oo meesha ku jira waxay tahay barnaamijka naftiisa baraka kuniya wata barnaamijka marka la bilaabo macnaha kelimaadka ereyada qur-aanka lasoo qaadana waxaasoo dhan wax u diyaarsana ma aha waa isku toosaan ilaah waa isku toosina waa isku toosa ereyga aad sheegtid waxbaa kusoo dhaca waa lagu daraa hadda mar qaar waa afarley oo hadda jirna iska tuuro jirna saas ay tahay markaasna la qoray macnaha inta walaalka la hadlayo ama astaanta saaran tahay dina qori jirna horta waxaan subxana ilahi subxana ku mahadsan waa un barnaamijkaasina wuxuu ahay baraka gooni wata laakiin allah subxana taala xaggiisa baa un maanta abaal iyo ammaan aan kaga rabnaa marka ilahi subxana taala ha naga aqbalo ikhlaasna ala hadlaaga waa mahadsantahay sa- sidii macnaha aad noogu faahfaahisay marka waxaan ku weydiinayaa suuradda marka waa imaaday galgaduud meel badanaa soo martay oo soo aragtay weli waxyaaba ka dhadhaceen marka suurad macnaha markii hore aad joogtay hiiraan oo iyo markii go- halkan lagu go-doonsanayo dagaalo adag ka socday marka maxaa aragtiyo kaaga kaaga baxay horta jazaak allah khayr walaalka anasow intaba galguduud aan soo gaarin waxyaabaha aadka aan leeyahay waxaa ka mid ahay ciidamada mujaahidiinta aan suquurta kala duwan kusoo marnay laga soo bilaaba baarayabaal ilaa aan ka imaanay maxaas macnaha ciidanka idil waa ciidan hima caaliya kuda jirto waxaan leeyahay ciidanka hima caaliya ku jirto iyagaa ku dhahayno macnaha aniga waa sii soconaynaa naga ahaye idinkaa idinku ognaa anigana la dardaarmayn marka waxaad dareemaysaa ciidanka horta ciidan hima caaliya ku jirta waaye hadda waaligii hiiraan sheekh gulaban wahanaa wafdiga hogaaminaya ciidamada dhowr meeloo kelimaad ugu jeedi qaarkood gabaye akhrinaayeen qaarkood waa ahmid gaara waxay ku leeyihin hataa xaala inta badan qasirka lagmid waxbana weydiinayaan inuu qasir xaaladee ka waran duqeynta ma istaagtay su-aalay ku weydiinayaan marka waxay leeyahay mahadiis horta marka koowaad ba ciidanka hima caaliya iyagaabana soo geliyay markaan arkay ciidamadu macnaha himada ay qabaan iyo sida macnaha ay weli ugu helan yihiin goora cadowga allah macnaha waxaa dareen gaara ku kalaan waa kasoo gudubnay horta ana galgudmi ka imaanaya waxaan isleeyahay maadaama cadowga meelaha ugu daran oo duulaanka ku soo qaaday galgudaha kuu keen xataa waxaa la oran karaa hiiraan barigeeda marka laga soo taga maanta wilaayo dhammaystiran cadowga maxaa oo si- waxba uusan u reeban waxaa ku waali kara wilaayada hi- ee galgudud haddana alxamdulilah markaan imaado waxyaabaa aad u liya waxaa kamid ahayd magaalada ceelbuura kolo macnaha dhismihii iyo bilicdii waa sii horumartay macnaha meelba dagaal ka dhacay iyo meel oo macnaha mar laga qaxay oo cadow kasoo duulay uma ekaba macnaha waxay ku tusinaysaa dadka noloshooda qayb ka noqota aljihaadu fii sabiilillah macnaha cadowga hadduu caawa magaalada kasoo duulay birminka naga saara nolosha sideedii waa waxaan kaloo arkay haddana eh, dhanka tayeynta wilaayada ay siisay eh, eh, dhanka adeegyada bulshada hadda dhanka waxbarashada oo kale marka aragto marka aragto dhanka dhismaha hadda wadooyinka magaalada bis aan cajab gelina dhanka buundada oo kale hadda fiir waa soo marnay marka waxaad dareemaysaa in wilaayadii iyo bulshadii ay isla noqdeen hal- kal jasad alwaaxid dhibaatadii timidna laga soo gudbiyo alxamdulilah oo cadowgii ilaahay uu jibiyey ee, haddana loo soo jeestay sidii loo horumarin lahay dhulkii wilaayada bulshadana loo tayin lahay haddana waxaad dareemaysaa oo waxyaabahan aad ku arka waxaa kamid ah walaalka anasow ee, reer galgaduud waagii hore waxaan maqli jiray qudaarta webigaa looga keenaa laakiin hadda waxay soo baxday isku falaasho buuxnay gaareen hadda laba maalinaan joogaa qudaar wixii koonfur laga doolan lahaa ceel buuraan ku cunnay waxaa dareemay marka ummadii dhan walba inay ka dhammaystirantay waana wallahi shay mudan maanta in wilaayadii galguduud lagu ammaano in macnaha dhulkii eh, galguduud maanta qudaar uusan oo ceelshida ugu dhawaa qudaarta ceelshida laga keena lidhan macnaha in webiga laga maarmin oo qudaar loo doonayn xamar in laga maarmo oo dadka isku filaadeen nafteeda waxaa waaye waa barnaamij um- mudan in la bogaadiyo horena loo sii socdane waana barnaamij nafteeda ee, u noqon kara eh, indha u noqonaya cid kastoo aaminsaneed in keliya webi iyo dhoobe wax laga tacbado hadda dareemi karta dhul walba lagu nool yahay in qudaarta laga soo saaran karo nafteeda waa barnaamij in, eh, mudan macnaha in si gaar ah isha loogu tahay waxyaabaha kaloo kamid ah waxaa kamid ahayd eh, nafteeda iclaamkii galguduud waa ballaartay hadda waxaan arkaya galhariir idaacada ku taalla ceelbuur waa ku taalla ceelgalashay ku taalla xindheer ku taalla waxaa la oran karaa waa wilaayada wilaayaadka ugu idaacadaha badan macnaha dagaalkii wilaayada ay la kulantay iyo iyo horumarka wilaayada ay ku tilaabsatay wallahi waxaa isku shaqaha ma ah waxaan hadda aan u sheegayn waxay tahay muhiimadeeda in dadkii wilaayaadka koonfur jira ay ogaadaan gilgudud nooca ay tahay marka macnaha barnaamijkan horumarkaad waa wax suureen ah ka bixinayso meel dagaal ku kobcda inay tahay galguduud haa, oo macnaha dagaalkiiba reed uu ku reebay wallahi ma jirto hadda galgudaa markii ugu dambeysay dukaamo badan oo aan bacweyne ku ogaay hadda filooyin mutaleelaa laga dhisay macnaha waxaaba is leedahay eh, saddexdii sano xamladii oo weli eh, meelo qaar ay weli cadow meel un ay ka soo- ay ka hareen haddana inaysan ka muuqan midda kale waxaad dareemaysaa eh, bulshada galguduud in bulsho ansaaree tahay hadda waxaa la sheegay ceeleer cadowga allah hadduu joogo maanta dadweyne la nool oo toos ula degan waxaa la wax iiga reer ahaan u keensaday moogi dad toos oo deegaanka iyo wilaayada lagu yaqaan oo degan manaa la Eh, haddana maanta ceelerex harta galcad u aragtay in bulsho ansaaree tahay hataa nabdoon xajiroog iyo odayaal oo xamaladana aan ku ahay oo ilahi subxana watacaala intoo faqriga kasoo baxay ah, maanta iyagoo cizi ah oo sharaf ah ay ku nool yihiin oo dadka la diiwaan marka nafteeda eh, wilaayada galgudud waxaa la oran karaa waa wilaayada koowaad ee si rasmi ah uga soo kabatay xamladii cadowga horta eh, waaliga iyo makaatiibtiisa waxaan leeyahay jazakum allah khayran baaraka allahu fiikum waxaanan leeyahay eh, allah subxana watacaala ha idin barakeeyo allahna idin xifdiyo maanta doorkii adag aad ka qaadateen ka hortagga xamladii cadowgana maanta muslim iyo gaal markhaatiyo ku yah wilaayadu waa wilaaye kasbatay dadkeeda ha noqotay qabaa'ilkii iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba waa dad kasbatay hadda fiiri tusaale ahaan saddexda qabiil aan kuu sheegay oo mursade iyo maxmuud hiraab iyo waaslam macnaa cadowga allah jabkii gaaray markii saddex dhig loo dhiga dhig keligoodaa qaadanaa labada dhig kalena jeeshkii islaamka iyo ummadihii kale isla qaadanaya marka nafteedu waxay taas ku tusinaysaa eh, walaalahaas eh, qabaa'ilka naftooda si dhaqankooda ugu xirayeen dhaqankan uu wilaayada ugu xirayaan marka wilaayada galgaduud waxaan dhihi lahay eh, horumarka ii muuqdo horeha loo sii wado xataa in iskuna daya in wilaayaadka kale aad risaalooyin gaarsiisan oo ah qaabka dagaal looga soo kabta iyo qaabka bulshada loo hormariya taasna insha allah waan ku boori laha hadda kahore waxaa laga hayaa ilaah shaadisa ka cabule shaawar alculaqi wuxuu dhahay markii jihaadka bari africa bilaa u ah yuri wuxuu dhahay jihaad sanado kooban jira si ka qaadaya wilaayaad sameeyey waxaa laga hayo yuri mujaahidiinta soomaaliya wuxuu dhahay xarakada shabaab mujaahidiin wuxuu yidhi waxaan ugu baaqor jamaacadka jihaadiga adduunka in mid laba nin u dirsan yuri soomaaliya si dowla looga qabta loona soo baro qaabka loo idaareeye qaabka oo dowlad islaami ah adduunka looga dhisa bal soomaaliya ha laga soo barta had marka wilaayaadka waxaan dhihi lahay bal galguduud ha laga barta sida dagaal looga kabta sida bulshada looga kasbada iyo sida horumarka loogu tilaabsada wajihaadaku mubaarak aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud sheekh axmed tooshow oo nagu soo booqday wilaaya islaamiga galguduud oo aan ku wareysanay degmada ceelbuur ee wilaaya islaamiga galguduud الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markana degmada buulafulay dhowaan howlka xafladaha usaame ee degmada buulafulay waxaa lagu qabtay xafladda qalinjebinta dufcadii labaad muasasada ricaaya oo kamid ah goobaha waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay tebintan ayaan idinkaga soo diyaarinay bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan ku suganahay howlka xafladaha usaama degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhaceysa xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigayo arday ka qalin jebinaysa dufcadii labaad muasasada alricaaya oo ka mid ah muasasada waxbarasho ee ka furan degmada buulafulaay taasoo hossegta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay muasasadan markii ugu horeysay waxaa degmadan buulafulay laga hirgeliyey sanadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiriyada waxaana horey uga soo qalinjebiyey dufcadii koowaad sagaal iyo afartan arday hadda oo lagu jiro sanadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri bisha rabiicul awalna waxaa ka qalinjebinaya dufcadii labaad ee mu'asasada arricaaya konton iyo afar arday maanta waxaa halkan ka dhacaysa xaflad waxaa ka soo qaybgalay wulaadda wilaayaadka islaamiga baay bakool culimo salaadiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada markanna waxaa kelimadiisa loo baaqay maamulaha mu'asasada ricaaya بسم الله الحمد لله مرحبا بكم حدواضا حكدواضا ميليلين كتلغري حفلاتك هولكي حفلاتك oo maqarka wilaayada baay gaar ahaan madiinata fulay oo xafladan geeka ku dhiyahayta ha ka dhowaada mayneengeetaa sharaf iyo farxad ha ku qiibgalkaysan ha ku qiibgaleen xafladan geeka tan eh oo xaflata takhriijiya ah oo mu'asasatu ricaaya geeka ardad ku qalan jibiyahayaan dafco kumade dafacaadse isagnayla mushaarakayseen eedaanka faraxsagna فجزاكم الله خيرا وكثر الله أمثالكم يسن لنا مؤسسة الرعاية لعلوم الشرعية لتعليم البنات يلا هي مؤسسة جيكا dafco ku qalanjibiyaha ay tameelaninka kulansanya markii inka horreeytay mu'asasadan may la furayhe kun afar boqol soddon iyo sagaal taariikhda hijriga markii hayti yo la furi dafcadan hata qalanjibiya hayta dafco kale yaku maryadi oo qalanjibidi dafcadaas may haytayhe afartan iyo sagaal arday yaku qalanjibiyeen dafcadii lamaad tan un geekan fadhiyinow oo geeka qalanjibiya hayta geekoo taariikhda eta kun afar boqol afartan iyo todoba bili saddexaad unu roogna geeka qalanjibiyahayta waa konton iyo afar arday yaku qalanjibidi isugeynta lamadaas dafcadood waa boqol iyo afar qaalib iyo ku qalanjibiye dadkii hore kuqaalanjibiy ku qalanjibiy waa dad ducaad ah oo geeka walaayaadka qiibashay kala duwan ee dacwada kuwada iyo ilaahay kawaari ilaahay aan kamahadayaana haagna may rajeeyana ini wadadaas maraan macadka ama mu'asasada muqararshe may ku mid ah iyo walyar dulmare kow alqur'aan wa culuumuhu labo alxadiid wa culuumuhu saddex alfiqhu wa usuuluhu afar alsiiratu wataariikh shan allugatu alcarabiya lix alculuumu altajrubiya تضبط اللغة الصومالية سديد الثقافة العامة سقال الخياطة حرقام intaasu mawaada ka baxaase maado kastaba walbadan iyo ku koobanta muasasada hordhaangmay haytay saddex sana iyo ka dhammaada jirtay hata maylka kordhiyey muasasada qeyb cusub oo tacliimul caali ah iyo laka kordhiyey dadkii ku aflaxay dad ku qalan jibiyey ini marlamaad sii wadadaan tacliim caaliyan gudubaan fursad ah iyo ilaahay ninsa heli fursaddaasa banaaw oo oo muasasada bilaawasa waqtiyada foodahan yahay oo hata diyaar ee miiska saaran dadkii mar hore ku qalan jibiyey dafcadii hore dadkii daneeyow ambanaawta inay ku qiib qaadadaan dadka hatee oo hata qalan jibiyey yaana ambanaawta inay ku qiib qaadadaan هذا وبالله التوفيق وهجاك دنعي وريسيدا يعني ولي كوكو جنا مركن waxaan soo dhaweynaya Sheekh Cuthman Abu Abdurrahman waliga Walaad Islaamiga ah ee Bakool oo maanta ka soo qayb galay xafladda ka soconaysa hoolka Usaama ee lagu soo gabagabeynayo dufcadii labaad ardayda muassasada Ricaaya ee Sheekhna marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدوها جزاك الله ee balka waran maadaama ee aad horay mas-uul oga ahayd ee dhinaca dacwada ee labadan gobol baay iyo bakool maantana ee aad ka mid noqotay dadka ka soo qayb galay xafladdan ricaaya ee ricaaya muasasadan waxaa la furay kun afar boqol soddon iyo sagaalkii ee xilligii aad mas-uulka ka ahayd ee mas-uulkii dacwada ka ahayd ee baay iyo bakoolna ay qaybkeed meelihii furnaa ee shucuur caynkayaa dareemaysaa maanta isbeddelka meesha ka jiro ما شاء الله جزاك الله خيرا أدي أدبنا وفرح صنعي إن الفرصة أهلا دفع اللوات قال جبنا سماع الرعاية oo culumta sharciga iyo aqaafada guud oo looga talagalay in lagu barto gaar ahaan gabdhaha muslimaadka ah runtii dufcadii koowaadna waa joogay anaana markaa he- xilligaa isagaa mas-uul u ahaa markii ay qalinjibinayeen dufcadan inaan kasoo qayb galana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa macad runtii oo mithaali ah namuudaji ah oo nooci ah maanaa wilaayaadku hadda kule intaan oga kuma furno macadkan oo kale ilaahi subxaana watacaala ha dhaafo waa runtii macad oo islaamka qiimo weyn ugu fadhi waaye aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay inaan aragno mirihii maaragtay waxaan ka abuurnay inaan insha allahu taala iyadoo hadda la goosanayo aan goobjoog u noqono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay balka waran maanta ee bandhiga socda ee weli ay soo bandhigayaan ee gabdhaha wax ka barta ee muasasada ricaaya wallaahi kolley sadar muuqu su'aalka dhan waaye ciddii hadda maqlaysana way maqlaysaa ciddii aan maqlaynin way maqli doontaa waa arrin runtii cajiib ah oo gabdho maaragtay ilaahay ha barakeeye mustawahooda cilmiga aad u sarreeyo iyo thaqaafadooda iyo dhiirinimadooda wax aqoonta naftarkeeda dhiiri- dhiirinimay u baahan tahay waxyaaba aad ii soo jiiday ka mid tahay oo gabdhaha marka in ee, qaabka maaragtay ay u gudbinayaan aqoontooda maasha allah ilaahay ha barakeeyo dhowrsanaashaha iyo qaabka xijaabka iyo shicaarta muuqata iyo waxyaabaha kaloo isoo jiitay waxaa ka mid ah gabdhuhu way hadlayaan mana la arkaa cid hadlaysan lama yaqaan kulli waa fadhiyaan macnaha naftarkeeda waa wax namuudaji oo lagu dayinayo waa ile gabadhu inay soo istaagto oo marka ayaa heblay ha soo kacdo inta soo istaag la dhaho oo hadda maaragtay nidaamka ay u diyaariyeen walaalaha idaarada iyo wilaayada dhammaanba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran horna cod unbaa la maqlayaa gabdhihii waa isku dhex jiraan mikrofonkii warar la iska ahay unbaa loo dhiibayaa bas cid istaagaysa maba jirtoba tan munaasaqada ahoo wax xiriirinaysa lama arkaayo kuwa kelimaadka jeedinaya lama arkaayo waa runtii aad bay ii soo jiidatay waana dhiirigelinayaa ilaahay ha barakeeyo insha allahu tacaala ee ugu dambeyn gabdhaha qalinjibinaya ee konton iyo afarta arday ah maxaa tale iyo tusaale u jeedinayd maadaama sannado waxbarasho kadib maanta ay shahaadadooda qaadanayaan jazaaka allahu khayra jazaa waa su-aal aad muhiim u ah runtiina maaragtay ii muuqatay markii uu hadlaayay mudiirka maamulaha uu hadlaayayna aan dhegaysanayay ee, tacliin oo caali ahoo sare in maaragtay ay ay diyaarisay mu'asasatu al- alricaaya ee, dufcadii hore ma helin nasiibkaas ee, markii ay ka qalanjibiyeen macadka waxay sii aadayeen qaarkood ilaa jilib iyo meelahaasaa loo aaday waxbarashadii in la dhammaystiro laakiin gabdhaha maanta fursad baa u taallo oo wilaayadii ay u diyaarisay oo mu'asasadii ay diyaarisay maamulkeeda marka tacliintii qaybta sare ee aqoonta sare ahayd in loo diyaariyey ee iyagoo guryahooda jooga waa fursad habiya waxaan dhihi lahaa gabdhaha ka faa'iidaystaano ee, qofkii hataa ilaahay u calfo uu guursado hataa asagoo is- ma- ma- inta badan gabdhaha waxaa ku rakiban moogtahay ee ay iska dhaadhiciyaan qofta haddii marwe ay noqoto oo guri maarata hooyo ay noqoto inaysan waxba baran karin saas ma aha iyadoo gurigeeda ay joogto ay wax baran kartaa waxbarashada inay ka faa'iidaystaan ee, aad iyo aad baan aan ugu dardaarmi lahaa ilaahay ha barakeeyo juhdiga inay labalaabaan oo waxbarashadu ma dhammaanayso meel mustawo fiican ay soo gaareen laakiin weli baanoo la fara kama qodno waaye fursaddaas wilaayadooda ay u diyaarisana inay ka faa'iidaystaan waa kula talan lahaa
wayaag aad buu mahadsan yahay sheekh cuhmaan abuu abdiraxmaan ayuu kaasi ahaa waaliga wilaayada islaamigaah ee bakool oo maanta ka soo qaybgalay xafladda qalinjebinta dufcadii labaad mu'asasada ricaaya degmada buulufulay taas oo hadda ka dhacaysa howlka xafladaha usaama ee degmada buulufulay waa hagaaga dhegeystayaal qaybihii waraysyada ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaa ila fadhiya sheekh mujaahid sheekh fuaad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ee maanta kasoo qayb gashay xafladda ka dhaceysa howlka usaama ee degmada buulofulay sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandrus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوهي و-
xafladda aad kasoo qayb gashay iyo waxyaabaha kuu muuqda aada iyo aada xaqiiqatan aada baan ugu faraxsanahay ka qaybgalka khitaamka ee dafcadii labaad ee mu'asasatu ricaaya ay soo saareen waxaana aada ugu farxay gabdhaha shucuurkooda iyo daraasadooda iyo mustawahoodaba waxaana ilaa allah ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala in uu gabdhahan juhdigooda macallimiintan alla barakeeyo kuwa muslimiinta afcana loo ka dhigo
insha allah maxaa talooyin gaargaara ujeedin lahayd maamulka macalimiinta waalidiinta iyo ardayda ee ka qalinjebinaysa muasasada ricaaya awalan muslimiinta guud ahaanba waxaan u jeedinayaa camal kasta oon qabanayno alla dartii inay naga ahaato gaar ahaan mucalimiinta mu'asasada ricaaya waana u tahniyeynayaa waxaana tala ahaan u siinayaa inayan ka caajisin gabdhaha soo saarkooda maadaama dafcadii labaad ee hadda ay tahay dafcooyin kale inay qabtaan maxaa yeelay gabdhahan waxay nooga filnaan doonaan daraasada gabdhaha hadda macallimiintoodu waa rag haddii kuwan ay soo baxaan oo oo dafcooyinka la qabto iyagaa macallimaad noqonayo iyagaana ummadda anfacayo een, waxaana allah subxaanahu wa tacaala kaga mahadinaynaa fududaynta uu noo fududeeyey gabdhaha muslimaadka in diinta la baro shukrigaasna allah iskale subxaanahu wa tacaala oo wax cid la wadaagta lahayn annagana waajibkana saaran waxa weeye haddaan waalidiinteennahay iyo mucallimiinteennahay dadaalka inaan sii badino gabdhaha muslimaadka ah ee hadda soo baxay mu'asar ricaaya ay soo saartay oo cadadkoodu yahay konton iyo afar waxaan ka rajaynaynaa inay cilmigay soo barteen dadka gaarsiiyaan ay aad iyo aadna maaragtay ay ugu dadaalaan in dafcooyin kale ay soo saaraan mu'asasadana waxaan ugu tahliyeynayaa labadan dafca ay soo saareen dafcooyin dambana in ay ku daraan gabdhahani waxay noqon doonaan gabdho islaamka anfaco oo diinta allah subxaanahu wa tacaala garab joogsado waxayna buuxin doonaan wixii ay mu'asasaadkii gaalada ay sameeyeen ay ugu talagaleen gabdhaha muslimaadka inay ku baadiyeeyaan booskaasay buuxin doonaan allahana islaamka ku anfaco wabilaahi towfiiq aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh fuaad maxamed khalaf ayuu kaasi ahaa oo maanta kasoo qaybgalay xafladda qalinjebinta dufcadii labaad muasasada ricaaya ee ka soconaysa howlka usaama oo ah howlka xafladaha ee degmada buulafulay xarunta wilaayada islaamiga ee baay waa hagaag qaybihii mas-uuliyiinta ayaan ku guda jirnaa markan waxaa ila jooga sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ee sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوها ولا جزاك الله خير maanta waxaan u fadhinaa dufcadii labaad ardayda muasasada ricaaya ee ka qalinjebinaysa ee waxayna xafladda ka dhacaysaa howlka usaama ee degmada buulafulay bal ka waran shucuurkaada iyo maanta xuduurka sida uu yahay ما شاء الله جزاك الله خيرا آه وصاد وشاكتي وحان جوغنا حفلة آه معهد الرعاية اللي وسو قبل قبينا يي حد فدي لبات آه شعور كيغنا أدب أسرية بحمد الله تبارك وتعالى وحان أدب فرح سنة هاي إن إلهي سبحانه وتعالى ونوفو دديي آه دفعنا لبات إنا سو صارنا آه ما أنتنا حفلة آه جوغنا anaga oo markaasi maro fiican soo saarnay sidii aan ugu talagalnay se kasii fiicanna ilaahay subxaana watacaala uu nooga hergeliyey alxamdu lilah uma alxamdu lilah aad iyo aad waan u faraxsanahay baaraka allahu fiik Ee, bal ka waran ee, bandhiga muddada socda ee ardayda samaynayaan culumtii kala duwanad ee ay barteen ay soo bandhigayaan sidee dareenka dadku u bedesho ما شاء الله waa cajiib aad iyo aad bay dareenka dadku wax ugu bedeshay duruus fara- eh, aad u fara badan iyo waxay soo bandhigeen cilmi aad aad u sareeyo una qiimo badan ayay soo bandhigeen ardayda ilaa hadda ayuu socdaa bandhiga xafladda dhexdeedan dhex maquurinaynaa bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala runtii dareenka dadweynaha iyo mujtamaca iyo mas-uuliyiinta meesha yimidna saameyn bay ku yeelatay sida ii muuqanaysay bandhigii ardayda waday saameyn weyn ayay ku yeelatay dadkana aad bay handhahoodii iyo dareenkoodiiba usoo jiidatay xafladda tani waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa in dad badan aragtida ay ka haysteen macahadka ama aysan qolo macluumaba ka haynin in hadda ay ku baraarageen insha allahu tacaala ayna ka faa'iidaysan doonaan fi lmustaqbal macahidda iyo dufaacaadka soo socda insha allahu tacaala waxay noogu maqaalaha in maamulka uu soo bandhigay in waxbarasho heer sare ah loo diyaariyey ardayda oo maamulka wilaayada baay uu barnaamijkaas hadafka uu ka leeyahay maamulka maxay tahay arrintaas baarak allahu fiik waa saad u sheegtay macahadka waxaa lagu qaataa culum sharci thaqaafa caama ayaa lagu qaataa duruus fara badan baa lagu qaataa marka waa mustawa wuxuu u dhegma thaanawiya ayuu u dhegma in marka mustawahaas markay ardada ay ka gudbaan ay dhammaystaan ay usii gudbaan mustawo kale loo sii diyaariyo ayaa mar hore walaayada ay ku tala gashay bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama fatradan qaybtan ay dhammaatay oo waxay ahayd oo ay soo kafaaxeen saddex sano ay duruus soo qaadanayeen haddana ay soo gebagabeeyeen ay soo dhammeeyeen in aan usii gudbino daraasad tan ka sii sarraysa oo caali ah taasna waxaa weeye waa un waxbarashadii iyo cilmigii in lasii ziyaadsado ardada iyo dadka waxbarashada jecelna loo tawfiiriyo loona fududeeyo hadba asaaliibta ay wax ku baranayaan loo fududeeyo jazaaka allahu khayran marka waxaan rajaynaynaa in ardada ayadoo saan isugu xiran ay ku biiri doonaan insha allahu tacaala duruusta mustawaha sarre ah oo hadda mardhow aan shaacin doono magaceeda iyo mustawaha lagu qaadan doono insha allahu tacaala ugu dambeyn gabdhaha qalinjabinaya ee maanta qaadana shahaadada ee muddada sanadaha waxbaranaya ee muasasada ricaaya ka qalinjabinaya maxaa talay tusaale ujeedin lahayd wallaahi gabdhahaasi waxaa weeye talooyin fara badan horaa loo soo siiyey intay duruusta soo dhaganaayeenba duruustoodii ayay ka mid ahayd towjiihaadka joogtada ee walaayada walaayada marar badan ayaa meeshooda ku booqatay ku ziyaaratay waxay ahaydoo duruusna ayba ka bixisayba imtixaamaadna ay kaga soo qaaday towjiihaadka joogtaay ahaayeen iyo dardaarmada joogtaay ahaayeen waxaan isla soo faahanay baa jirta ardadaasi inay hadda ay usii gudbi doonaan insha allahu tacaala si guud ahaaneed marka waxaan u dardaarmayaa ardada in ay ka faa'iidaystadaan wakhtigan qaaliga ah iyo fursaddan qiimaha badan iyo machadkaasi iyo culimmada reecayadoodii u taagan inay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala ma ahan fursad dad badan ay soo heleen oo xataa walaayaadka ku nool waxaad dareemaysaa machadka waa machad mathiili ah tusaale ah maxay ahayto walaayaadkana aanba laga helaynin noociisa ilaahay ha u fududeeyo walaalaha maxay ahayto macahiddaasi noocaas ah in maxay ahayto ay ay ay abuuraan oo fursaddaas ummadda ay uga faa'iideeyaan insha allahu tacaala waana rajaynayaa mar dhow meelo badan in laga furo insha allahu tacaala marka waxaan dardaarmayaa fursadda in laga faa'iidaysto machadkan khaaska u ah banaadka fursadda weynna ay taallo oo culimo waaweyn ay macallimiinka yihiin maamulyaal qiimo badan loo xulay oo aan dhihi karo runtii juhdiga gaarka algeliyey meelo la geliyeyba ay yar tahay inay aad uga aad uga faa'iidaystaan insha allahu tacaala kuwa soo iltixaaqayana waxaan leeyahay ku soo dhowaada insha allahu tacaala ardadan machadkii soo saaray ayaa idin taagan macallimiinta iyo maamulyaasha intaba waa diyaar haddana waxaa waxaa weeye dufco ayaa weli kusii jirto oo mustawaheedii waxay marahayaan baan falayaa fatradii saddexaad aan fatradii afraad taqriiban meelahaas inay marahayaan ayaan falayaa haddana qayb cusub ayaa la qaban doonaa insha allahu tacaala marka in lagu soo biiro qaybtaana koraan usii gudbin doonna insha allahu tacaala marka in lagu soo biiro lasoo buuxiyo si guud ahaaneed ardadana in furaska hadda ay haystaan insha allahu ay ka faa'iidaystaan ayaan u dardaarmaya baarak allahu fiik aad buu mahadsan yahay sheekh xamse abu jacfar ayuu kaasi ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo goobjoog ah xafladda qalinjebinta dufcadii labaad ardayda muasasada ricaaya oo hadda ka soconaysa howlka xafladaha usaama degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku sugan nahay hoolka usaama ee degmada buulafulay waxaa halkan ka dhacaysa xafladda qalinjebinta dufcadii labaad muasasada ricaaya oo ay ka qalinjebinayaan konton iyo afar gabdhood oo wax ka baranaya muasasadan markan waalidiinta ka soo qaybgalay xafladan bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda walaalo waa dhowahay insha allahu tacaala maanta waxaa meesha ka dhacaya hoolka xaflad aada u qiimo badan oo qiimaheeda aada u sareeyo horin aan horey u arkin waxaana taqrujayo gabdhihii ricaaya annana waxaan ka tirsannahay waalidiintii ka soo qaybgalay farxaddaasi aad baan ugu farxsana alxamdulilahi rabbi alcalamin waxaa meesha ka dhacay wax ilaahay uu ogyahay oo aan laga sheekayn karin waa farxad un baan la hadli karinba maasha allah waayahay maadaama aad aragtay maanta caruurtii wax la baray oo adiguna waalidiintii ka mid tahay maxaad kula dardaarmaysaa ardayda iyo dadka ku dhegaysanaya jasaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik gabdhaha dadkan maadaama waalidiintaana gabdhaha waxaan ula dardaarmi ula dardaarmi lahaa maadaama diin ilaahay laidin baray waxaa waaye alcilmu marka hore waa waxbaa laidin baray alcamalu bih in lagu camalfalo kabacdan addacwatu ilahi in dadka looga yeero marka waxaa leeyahay wain ucdiita fiihi duula baacin waqaala annaasu innaka qad calimta falaa ta'man su'aala allahi canhu bitawbiiqin calimta faal camilta haddaad maanta wax barateen oo laidin dhaho maanta dadkoo dhan ay idin dhahaan wax baad barateen maasha allah gabdhihii waa fiican yihiin laakiin aan lagu dhaqmin waa waa nasiib xumo waaye marka waxaan leeyahay wixii laidin baray waxaa la rabaa in inaad ku dhaqantaan aad ku dhaqantaan oo dadkan aad gaarsiisaan aad ka shaqaysaan alamru bilmacruufi wanahyi naftiin marka hore aad hagaajisaan kabacdan waxaa laga waa laydinka rabaa in dadka aad ugu yeertaan kabacdan waxaa waaye cilmiga naftigiisii wuxuu kusii ziyaadayaa bixinta markaad bixisaan way idinsii ziyaadayaa marka waxaa la dadka idinka hooseeya waxaa laga rabaa inaa idinkana cilmiga aad sii bixisaan ayaa la idinka rabaa intaas idinla dardaarmaya maadaama waalidiintaan ka mid ahay marka insha allahu tacala intaas idin sheegaa waalidiinta kale ee caruurtooda waxbarashada aan geynaynin oo hadda ka maqan waxbarashada goo waxbarasho maxaa leedahay waxaan kula talin lahaa waad u jeediin maanta waxaa waaye waalidiin badan oo ilmahoodii meeshaan dhigin ka soo qayb galeen qofka waxaa laga rabaa inuu ku qiiraado waxyaalaha uu arko inuu u qiirado cunugiisa u jaahilka ah marka waxaa waaye in dadku wax la baro wax la baro ayaa waxa e in wax la barin ka fiican alcilmu nuur cilmi waa nuur waaye jahligana waa mugdi marka waxaa waye in mugdiga ay ka saaraan nuurkan ay u saaraan marka waxaa waaye qofku wax bartay iyo qofka aan wax barinina ilaahay agtiisna kama sinno ilaahayna uu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab dadka wax bartay dadkaan wax barnayn ilahay xaggiisna kama sinna dadka baniaadamka agtoodana kama sinna way kala fadli badan yihin yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ninka ilaahay wax baray ilaahay waxaa waaye darajooyin iyuu ilaahay siinayaa marka waxaa waaye wuxuu bartay hadda gabdhahan meesha aad u jeedaan maanta ayagoo waxaan keennay meeshaan waxba kala aqoonin maantana waad u jeedaan maanta tacliintoodii iyo heerka ay marayso ilaahayaan ugu mahad celinaynaa ilaahayaa ku mahadsan waxaan kalean u mahad celinaynaa maclimiintii juhdigan iyo dadaalkan dheeriga ku bixiyey wax kalan qaas ahaan waxaan u mahad celinayaa murabbiyada macalin faadimo oo juhdigan aydan waxaa waaye dadkan tarbiyadoodii kaalin weyn ay ku laheyd waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro maclimiintao dhan waxaan leenahay ilaahay idin barkay miisaan waxa waaye janatulfirdows ilahay idinku abaalmariyo juhdiga aad bixisaan waa aragnay mirihiisan maanta maantaan arkaynaa ilahay idinka abaalmariy insha allahu tacala dadkaan wax baranayno waxaan leenahay waxa waaye waxbarashaa loo kaaliyo meel kasta waxbarashaa ka socoto meel walba waxa waaye meel hadda dadka umiga wax lagu barooyaa meel dadka dhexdhexaadka wax lagu barooyaa meel walba wax unbaa qof walba xaaladiis waxa waaye mustawiis meeshuu u yahay uu la qabsanaya marka waxaan leenahay tacaalow marka kaaliya waxa waaye si waxa waaye jahliga ugu baxdaan oo waxa waaye nuurkaad u baxdaan guntii gebagabadii xafladda ka dhacaysa howlka usaame ee degmada buulafulla ayaan isla soo gaarnay ee loo dhigay dufcadii labaad gabdhaha ka qalinjibinaya mu'asasada arricaaya markan waxaa la gudagelay imtixaankii ay galeen ardayda iyo sida ay kaalmaha u kala galeen iyo qaybinta jawaa'ista kala duwan kaalamaha may baan ka tala galnay ilaa tumunkanka horreey inay abaalmarin gaar ay weeldhadaan yaan ka tala galnay insha allahu tacaalaa aan ka tala galnay madii lahaana mu'asasada afja ka hadalahay tumankaas hatana afartanka horreeyta hatana may baleeyina abaalmarin oo gaar ay waatana leeyin oo tumankaasayta kala an haysana dhammaantiyo haddana insha allahu tacaala khayr badana iyo jaradoon haddii ilaahay era antan isan aragaytano hadaayaade may ballan ka tala galay gabdhaha iyo maclimiinta oo may laraha uusa mu'asasada wal ka dhakaayaan insha allahu tacaalaa may ba ka mari doonne ka koobnaada doonta jawaa'ista may baa kumad ahaha kutubta oo inta laga qiibi doona haddii ilaahay era tafsiirka ibnu kathiir ilaahay baraka insha allahu tacaala sheekhaas oo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala oo safaylan tafsiiri may kale kumad aha waxyaalaha inta laka dhiibi doona dahaba kumad ah waxyaalaha inta laka dhiibi doona mayba kumad aha shahaadadii takharujka saas oo kale mayba kumad aha kitaab leerow muntaqa alakhbaar saas oo kale mayba kumad aha kitaab leerow tuxfatu lkariima saas oo kale mayba kumad ah waxyaalaha la dhiibi doona insha allahu tacaala waxyaalo kale oo hadaayaada khaas ah oo insha allahu tacaala ardayda kamadaysan yagna jaro doona haddii ilaahay er ardaydan ka horreyta oo kaalinta koowaad mu'asasatu ricaaya kun afar boqol afartan iyo toddoba kaalinta koowaad ka gali magacyamayba nagaday iyo abaalmarintiyaba waana sheentay sagaashan iyo sagaal dhibi afar ina shaantii oo andhaka maase waxyaalihii imtixaankii guud ahaan lagu qaaday natiijadiis kun sideed boqol sideetan iyo sideed nisba miuya jana iyo sagaalun isagaal dhibi afar gabadhaas magaaja waliba leeray sumaya maxamed baasha allahu akbar maa sha allah gabadhaas insha allahu tacaala kaalinta koowaad mu'asasadan gali may balleta haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaada kitaabka tafsiirka oo magaaja lankasaw tafsiir ibnu kathiir iyo saas oo kaleeto kitaabka lankasaw tuxfatulkariima saas oo kale may balleta afar garam oo dahab eh oo katiina insha allah kaalinta labaadan gurigna fadaay haddii ilaahay era kaalinta lamaad may bagallay safiya sheekh cabdiraxmaan oo imtixaanka qusheentii sagaashan iyo sagaal dhibi hal oo abaalmarintiina nagatii saddex garam oo dahab eh kitaabka ibnu kathiir iyo tuxfatulkariima allahu akbar maasha allah kaalintii saddexaad gabarta oo shaantii sagaashan iyo sideed dhibi sagaal magaaja waliba leeray khadra sheekh maxamuud yuusuf oo shaantii insha allahu tacaala sagaashan iyo sideed dhibi iyo sagaal oo insha allahu tacaala abaalmarin hali halgaram iyo bar oo dahab ah iyo shahaadadii takharujka saas oo kaleeto insha allahu tacaala tafsiirka ibnu kathiir iyo kitaabka leeraw tuxfatulkariima kaalinta afaraad gabarta magaaja galli magaaja mayba leerey safiya shaykh cabdulwahaab oo shaantii sagaashan iyo sideed dhibi toddobo taasoo insha allahu tacaala waalmarima aan heli halgaram iyo lamariida oo dahab ah iyo shahaadadii takharujka jazaakum allahu khayr khayr aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkan gaarka ah ee tibintan kasoo sameynay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafulay halkaasoo maanta xaflad cajiib ah loogu dhigay gabdhaha mu'asasada ricaaya ee ka qalinjibiyey dufcadii labaad waana konton iyo afar arday guud ahaana intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb wararka oo qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى